بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه فاصل هو الذي ينقض الوضوء سته اشياء waladii kii yunqidu burinayay alwuduu'a weysada sitatu ashyaa weeye lix shay ayaa weysada buriya maa kharaja min asabiileyn maabaa buriya kharaja ka soo baxay min asabiileyni ay min axadi sabiileyn labada jid mid ahaan wixii ka soo baxaa waa buriyaa waa kow waxaa ka soo baxaya xubintaranka iyo duburta waxa weeye ha noqdo naadir iyo muctaad kuu doonaya ha noqdo sawaan kaana naadiran aw muctaadan farqi male wax sida qaalibkaa ka soo baxa sida kaadida iyo saxaradoo kale iyo wax naadira sida dhiig iyo wax la mid ah daahir iyo nijaas kuu doonayo ha noqdo ha yaraado hase badnaado ha qoyanaado ha engegnaado yacni farqi male ee mar hadduu shay waxa weeyaan jurmi leeyahay oo xajmi macnaha cayn ah xaaladda noocaasiya waa burinaya oo aanu riix iyo waxyaabaha ahayn mar hadduu wax cayn leeyahay waa burinaya waladii ka yunqidu burinaya alwaduu'a sitatu ashyaa weeye maabaa burinaya kharaja soo baxay min asabiileyn ay min axadi sabiileyn labada jid mid ahaan wixii ka soo baxa labadaba inuu ka soo baxaa shardi maaha eh waa burinaya wanawmu hurdaa burinaysa oo calaa gayri hay-ati lmutamakin aan ka ahayn hay-ati lmutamakin qaabka kii markaa makaniyey ay maqcadahu min alardi markaa salkiisa iyo barhida uu ku fadhiisanayo dhulka si buuro ah ugala buuxsaday kaa mooyaane iyo wanawmu hurdo oo calaa kayri aan ka ahayn hay-ati lmutamakini ay maqcadahu min alardi kii markaa labada sal dhulka makaniyey mooyaane oo hurdadu inay burinayso shaki ma laha waayo adilo badanoo saxiixa bay leedahay laakiin had iyo jeer ahlulcilmigu waxay isku khilaafaan qaabkay u burinayso khilaafka ugu badan halkaasu ka taagan yahay oo qolo tidhaahdaa hurdada badan baa burisa ee tayarima buriso qolo tidhaahda hurdada jiifkaa burisa ee tafadhiga iyo kuwaasi ma buriyaan qolo waxa weeye fadhiyada nooc ka mida ka soo reeba sida shaaficiyada oo kale oo yidhaahda hurdada hadduu labada sal dhulka si wacan ugala buuxsadana si wax uga soo baxaan baa iska adagoo neef iyo wax uga soo baxaan baa iska adkaanaysa marka ka noocaasiya weysadiisu buri mayso amaa sidii kale u seexdaba waxa weeye weysadiisu waa buraysaa iyo qolo tidhaahda muطlaqan waar hurdo hadday hurdaba noqoto magaca hurdaba qaadato way burinaysaa waana qowlka ugu fiican waayo nebiga salى اllahu alيه wasalam waxa uu tilmaamay alcaynaani wikaausa yacnii labada indhood waa lingaxa dabada faman naama minkum falyatawadأ kii idinka idinka mid ee seexda ha weysaysto marka dabada wixii ka soo baxaya waxa lingax u ah oo ilaalinaya labada indhood haddii labada indhood seexdaan istadlaqa alwikaa marka lingaxi waa furmaya oo waxa weeye shaksigaasi wixii ka soo baxaya ma oga marka hurdada wixii aan shaksigaa labada sal dhulka sida wacan u dhigay ahayn way ka buraysaa bay leeyihin amaa ka labada sal dhulka si wacan ugu fadhiistay u dhigay si wax uga soo baxaan oo neefi uga soo baxdo ayaa adag laakiin saxiixu wayna isaga laftiisa ka burayso siduu rababa haw seexdee wa zawaalu lcaqli caqligii inuu suulo bisukrin ku suulo sakhraamitaan aw maradin ama xanuun uu ku suulo iyadana waa la mid oo sakraan shakhsigii inuu noqdo oo markaa caqligiisii zuulo sakhraamis daraaddeedna uu ku suulo xaaladda noocaasiya taasina waxay keensanaysaa buritaan ay weysadii ka burto waayo shaksigaasi wax ka soo baxaya isma oga mar hadduu sakhraansan yahay ama marad iyo xanuun ku dhacayo iqmaa iyo miyir doorsoon iyo wax noocaasi uu ku dhacay isaguna hurdadii waa ka sii xeel dheeryahayba wakhtiyada qaarkood marka waxay noqonaysaa inuu buro walamsu rajuli lmar'ata alajnabiya walamsu rajuli ninka taabashadiisina way burinaysaa waa almar'atu alajnabiya gabadh ajnabiya uu taabtaa iyana way burinaysaa min hayri xaa'ilin iyadoo aan waxba u dhaxayn iyadaan wax mara ah iyo waxba toona ka xigin ninkii hadduu taabto gabadh ajnabi ah oo jidhkoodu isgaadho iyaduna waxa weeyaan way burinaysaa gabadha ajnebiga ah waxay noqonaysaa waa gabadha dee guurkeedu u bannaan yahay maxramkiina wuxuu noqonayaa gabadhii kaga xaaraam ahayd uu ka xaaraamahaa nikaaxeedu binasabin aw radaacin aw musaahara waa gabadhii uu kaga xaaraam ahaa guurkeedu nasab ama nuugmo ama xididnimo ta noocaasi ahi waysada ma jebinayso waa maxram ama gabadha gayaanka ah ee shaksigu uu geeyo gaaliya muslimka ay doonaysaba ha noqotee yacni waa burinaysa ha yaraato hase weynaatee mar haddii xad la hungurayn karo ay marayso adigu masaladu waa masalo iska hadal badan cinda almadhabse waa sidaa imaam shaaficina xadiista qaarkood waxa uu ku xidhay hadduu sugnaan lahaa la qultu bihi sida xadiiska caaishae tilmaamayey in waxa weeye nebigu sala allahu alay wasalam dumarka qaarkood inta uu xaasaskiisa dhunkaday aanu weysaysan wuxuu tilmaamay low habata la qultu bihi hadduu sugnaan lahaa waan odhan lahaa xaqiiqatanna xadiisku waa sugan yahay sida baashanfarba xadii kitaabkiisa النظر فيma caلق الشhaaفiعiي الqول bه عalى صحة الkخبر kitaabkii magaca noocaasa lahaa uu markaa uu baxsigiisa ku tilmaamay xadiisku waa sugan yahay mar hadduu sugan yahay waxaa xoog badan عinda الmadhab yaani macruufba ka ahaane waxaa xoog badan in la yidhaahdo waxa weeye dumarku waysada maba jebiyaan muطلaqan qowlkaasi ayaa ugu fiican waayo asalku waa cadamu naqdi waa inaanay waxba burinaynin aayadda aw lamastum الnisaana waa la ogyahay tafsiirada la saaray oo aw lamastum الnisaa tafsiirada laga yidhi waa la ogyahay marka xadiiskaasi markuu sugnaado dhunkashada tilmaamaya saxiixu waxa weeye inaanay burinayn oo aanay waysadaba jebin noocay doonayaanba ha noqdeen laakiin cinda almadhab iyadu waxa weeye ninku hadduu gabadh ajnabiya taabto min hayri xaa'il iyadaan waxba u dhaxaynin inay ka jebinayso madhabku sidaa weeye wa masu farji اlaadamiyi farji aadami taabashada la taabto wa masu taabashada farjilaadamiyi la taabto bibaطili اlkafina lagu taabto markaa gacanta xaggeedan cad lagu taabto ee calaacasha iyo markaa sacabka lagu taabto iyo wamasu xalqati duburihi iyo duburta inteeda wareegsan ee wax ka soo baxayaan in la taabto iyaduna way burinaysaa cala aljadiidi qowlka cusub ee madhabka markaynu ku soconno oo ah wixii imaamu shaafici uu qoray ama uu fatwooday intii uu masar joogay waxa uu kaloo tilmaamayaa oo nawaaqidii ka mid a waysada burinay in shaksigu uu taabto wa masu farji اlaadamiyi bibaطni اlkaf yacnii farji aadami xubin taran bani aadam labiya dhadikuu doonayaba ha noqdee in markaa gacantaa cad lagu taabto oo baطni اlkaf lagu taabto kafka xaggiisa cad ama duburta intan wax ka soo baxayaan la taabto taasina waa naaqid markaa burinaya weysadii man masa dakarahu falyatawada ciddii xubin tarankiisa taabataa ha weysaysato xadiiska saxiixa qowlkaasi baana xoog badan oo masalada markaa tarjiixaad dhowraa gelaya ee kolley wakhtigeenna iska koobanee qowlkaasi ayaa xoog badan ah inuu burinayo xalqatu duburihi duburta inta wareegsanna waxay ka daliishanayaan adilada iyaduna tilmaamaysa man masa farjahu farjigiisa cidtii taabata macnaa falyatawada oo waxay leeyihiin farji luqada carbeed waa meesha furan waana wax shamlinaya alqubul waddubur cinda alcarab labadaba wuu shamlinaya oo farji haddii la yidhaahdo farji xubintaran dumarna gaaruma aha mid ragna gaaruma aha ee waa wax shamlinaya duburta iyo xubintaranka labiyo dhadig kuu doona baa ku yaalla farji waa la yahdaa labadaba farji waa la yahdaa maadaamay sidaa tahay ayay u tilmaamayaan taa lafteedu inay burinayso marka taa lafteedu inay burinayso sidaasi ba u tilmaamaya masiga iyo farjigana waxaa leeyahay masiga iyo lamsigana labaduba waa taabasho laakiin farqi baa u dhaxeeya oo lamsigu furuuq dhowraa u dhaxaysa ee waxaa ka mida furuuqda masalan u dhaxaysa oo ay noqonaysaa lamsiga wuxuu ka dhacaa jidhka oo dhan oo jidhka oo dhan ayuu ka dhacaya amaa masigu sidaa aynu arkayno wuxuu ka dhacayaa bibaatin ilkaf marka calacalaha cadcad sacabka cad ayuu ka dhacaya laakiin lamsigu jidhka o dhan buu ka dhacaya meeshii la istaabsiyaa waa meeshii kale adugu cidiyo iyo timo iyo waxyaaba yareere ka soo reebaan waa jiraan laakiin jidhka o dhan buu ka dhacaya waxa loo yaqaano lamsigu dee nin iyo gabadh ajnebiya buu dhexdooda ka dhacaa ee dumarka dhexdoodana kama dhaco ragga dhexdoodana kama dhaco nin iyo gabadh aan isgeeyinna kama dhex dhaco lamsigu ee nin iyo gabadh isgeeya dhexdooduu ka dhacaya amaa masigu isagu shaksiga naftiisa waa ka dhacaya oo hadduu isagu xubintaranka isu taabto way ka jabi cid kale oo la jinsiya hadduu lab yahay lab kale hadduu u taabto iyo cid kale oo ka gedisan hadduu lab yahay hadduu dhadig u taabto way ka jebinaysaa macnaha farqi ma laha lab iyo dhadigkay doonaysaba ha noqotay farqi ma laha oo laba isku jinsiya hadday istaabtaan iyo laba kale jinsiya hadday istaabtaan iyo hadduu naftiisa isu taabto intaba masigu waa burinaya oo masi buu noqonaya amaa lamsigu de waa labadaa kala jaadka furuuqda waxay kaloo tilmaamaan lamsigu laamiska iyo malmuuska labadaba uu ka jebiya waxa weyaan laamiska iyo malmuuska labadaba waa ka jebinaya oo ka wax taabtay iyo ka la taabtay labadaba weysadu waa ka jabaysa haddii nin gabadh ajnabiyada taabto gabadhana way ka jabi ninkana way ka jabi labadaba waa ka jabaysa amaa masigu maasiga iyo mamsuuska ka wax taabanaya iyo ka la taabanayo waxay ka jabaysaa oo qura kan wax taabanaya ka mamsuuska kama jabayso kan la taabanayo ka jabi mayse ka wax taabtay bay ka jabaysa oo haddii qof qof yidhaahdo weysadaan ka jebinayaadoo xubintaranka ka taabto kan xubintaranka leh weysadii kama jabin ee kan taabtay laftiisii ka jabtay ka taabtay oo qura ayay ka jabaysa marka aduu furuuq noocaasa ah iyo furuuq kaloo dhowr ah ayaa u dhexeeya musanifku raxmatullaahi calayhi dee maadaamuu madhabka shaaficiyada arrintooda ka warramayo marka naaqid aada u muhim ah oo aan cinda almadhab naaqid ahayn ayuu ka tegey oo ah aklu laxmi iljazuur hilibka geela in la cuno cinda almadhab naaqidkama aha markaa sidaa daraaddeed buu isaga xadfay oo madhabka agtiisa dee naaqid weysada buriya ma aha laakiin saxiixu waa inuu burinayo waana sida imaamu nawowi laftiisu uu ku tegey sharaxa muslimka iyo majmuuca iyo keyrkiiba ee uu tilmaamay inuu naaqid yahay burinayo min xaysu daliilna isagu xoog badan yahay laakiin madhabka dee agtiisa naaqidka ma aha sidaa daraaddeed baanu u sheegin وأصل والذي يوجب القسل ستة أشياء والذي كي يوجب واجبين يا القسل ميد واجبين يا ستة أشياء واللح شيء لح شيء أيام ميد واجبية ثلاثة صدح منها بمعنى لحدة كمدة تشترك فيها الرجال والنساء رجع يضمك ووي وذاك سدان oo raggana maydh bay ku waajibaysaa dumarkana maydh bay ku waajibaysaa weeye saddexdaasi ta koowaad iltiqaa'u alkhitaanayn labadii makaanu guditaan inay kulmaan weeye labadii meelood ee gudnaa inay kulmaan macnaa galma inay dhacdo labada meelood ee gudan haddii ay kulmaan inaanay maydhi waajibinayn waa qowlan waaxidan hadday sidooda u kulmaan laakiin galmaa looga jeedaa waa kinaayatun can iljimac wey galmadii baa la sarbeebaya ee labada meelood haddii sidooda laysu saaro yani maydh ma keenaya oo maydh ma waajibinaya waxaa looga jeedaa haddii galma dhacdo ama labada shaksi ha gudnaadeen ama yay gudnaan farqi male galmuun baa looga jeedaa cibaarada la sarbeebaya waa galmo iltiqaau lkhitaanayn inay waxa weeye labadii gudnaa ay kulmaan iyo wainzaalu lmaniyi manidii inay soo degto oo manidii shaksiga ka soo baxdo ama hurdaha kaga soo baxdo ama soo jeed ha kaga soo baxdo sifaday doonaysa ha kaga soo baxdo mar haddii mani ka soo baxdo wax galmaahayba yay dhicine mani sideeda u gaaray hadday soo baxdo iyadoona maydh bay waajibinaysa oo raggana waa ku waajibin dumarkana way ku waajibin hadday shahwo ku soo baxdo iyo hamadiiyo hadday biqayri shahwa ku soo baxdo walmowt geeridiina maydh bay waajibinaysa oo dadka muslimiinta ah ayay fardulkifaaya korkooda ugu waajibaysaa inay maydkaa maydhaan iyaduna maydh bay waajibinaysa saddexdaa ragga iyo dumarkuba way ka siman yihiin wa alaaatun saddex ay minhaa min haadihi sita ka mid ah takhtasu waxaa la gaara bihaa iyada annisaa dumarkaa la gaara saddexna dumarkaa la gaara oo ay gooni u tahay wahiya iyaduna alxaydu waa caadadii oo dhiiggaa xaydku markuu ka dhammaado inay maydhataa waajib bay ku tahay iyo wanifaasu dhiig dhalmadii oo isaguna ama afartanka ha gaadho ama ha ka sokeeye dhiiggaa dhalmadu marka uu ka dhammaado ee dhiiggaa nifaasku ka dhammaado iyadana maydh bay waajibinaysaa walwilaada dhalmadii dhalmada laf ahaanteeda ilmuhu marka uu sidaa usoo dhaafo dhicis iyo dhammayskuu doonayaba ha noqdee isaguna maydh buu waajibinaya maydh buu waajibinaya marka inta hore adiladeedu cadday wilaadadana waxay yidhaahdaan hadduu doono bilaa qoyaanba ha noqdo ilmahaasi weladkaa muncaqidun min almaniyi mani ka guntan bayaad ama mani samaysatay ayuu ka samaysayey sidaa aawadeed bay u waajibiyeen markaa lixdaa shay ayuu inoo tilmaamay oo ah waxay asbaabta maydha waajibinaysa asbaabta maydha waajibinaysa waxaan ugu hormariyey saddexdii ragga iyo dumarka ka dhexeeyey oo iltiqaa'u lkhitaanayn ay ugu horayso labada makaane guditaan ee gudani inay kulmaan ama tacbiir ka sii fiican haddii la cabirana waa dukhuulu lxashafa aw qadruhaa farjan in la yidhaahdo yacnii la yidhaahdo xubintaranka intiisa hore kurta hore ama qadarkeedu haddii kurtaa hore go-antahayna qadarka kurtaa hore wax u dhigmaa waa inay farji gasho farjigaasi xalaal ha noqdo xaaraan ha noqdo qubul ha noqdo dubur ha noqdo macnaa qasti iyo badrheer ha noqdo qasti la-aan ha noqdo hadduu galo uun khalaas maydh bay waajibinaysaa maydh ayay waajibinaysaa had iyo jeer waxaana baraarujin mudan fuqahadu quslina way ka cabiraan oo luqahaana waa caadi qaslina way ka cabiraan oo muujibaat lqasli oo qaynka haddii la kordhigo iyo qusli haddii la yahdo la godo qusli bay u badiyaane oo qaaliban fuqahadu isticmaalaane ta luq ahaan sii fasiixsane kordhigaba ha noqoto qasliga ha noqote laakiin waxaa jira had iyo jeer istilaac fuqahadu in badan ay adeegsadaan oo ay tahay inaad ku baraarugto had iyo jeer waxay sameeyaan haddii jidhkao dhan la wada maydhayo iyadoo luqo ahaan labaduba ay caadi tahay qasala yaqsulu qaslan wa quslan ayaa misna waxay sameeyaan marka jidhkao dhan la wada maydhayo qaaliban way godaan sida istilaaxoodu yahay oo qusli bay yidhaahdaan marka jidhka wax qayb ka mida la maydhayo ama waxa la maydhayaa aanu jidhba ahayna sida maryo iyo wax la midana qasli bay isticmaalaan oo qayrka way fadxiyaan qaslulwajhi wa qasllyadayn sidaasay u isticmaalaan oo qasli bay yidhaahdaan way fadxiyaan iyadoo luqada labaduba sax ku tahay misna way fadxiyaan markay doonayaan jidhkao dhan in la wada maydhana qusli bay odhanayaan calayhi quslan hadday korkiisa qusli baa saaran waxay uga jeedaan maydh dhammaystiran laakiin qaslu hiyaab bay ku odhanayaan oo qaaliban haddii imanka sidaa marya maydh tilmaama qatlu hiyaab ayay odhan ee quslu hiyaab ma odhanayaan oo qaaliban ma godaan iyadoo ay sax ahaan lahayd marka istilaaxa laftiisu waa istilaax fuqahadu in badan isticmaasho inaad ku baraarugtana ay tahay fasl wfaraa'id اlqusli alaaثaة ashyaa faraa'idda iyo arkaanta maydhu waa saddex shay anniya niyo waxa weeya marka koobaad ee maydhi dee ay ansaxayso horta niya waa inay timaadaa ee qof waxa weeye siduu isaga hurday daad jiiday oo kale waa inaanu ahayn oon waxbana niyoone dee biyo iska dul mareen marka horta meeshii niya waa inay tahay ama war isagoo biyaa iga daayele layskaga shubay waa inaanu ahayn meeshii niya waa inay timaado waayo shaygii waa cibaado waxaanuu ku gudayaa niya inama alacmaalu biاniyaat wa inama likulli mri'in ma nawa marka niya waa lagama maarmaan iyo labo wa isaalaة الnajaasa in kaanat calaa badani najaasada in jidhka laga suuliyo wa isaalatu najaasa iyo nijaasada suulinteed in kaanat wa hadday tii calaa badani jidhkiisa mid ku sugan nijaasadii hadday jidhkiisa ku sugan tahayna waa in la zuuliyo cibaaradan waa cibaaro markaa laga rajaxan yahay waayo imaamu raafici sida uu rajaxay weeye ma aha sidii imaamu nawowi uu rajaxay waxaanay uga jeedaan waa nijaasada xukmiga ah ee iska mukhafafka ah mukhafafada ah amaa nijaasadu hadday cayn tahay oo cayn meesha saaran tahay dee in la zuuliyo mooyaane maydhii iyo rafculxadaski iyo waxaasi inay ku wada ansaxaan ma suuragal ah oo ma suuragelayso laakiin nijaasada iska xukmiga ah ee markaa iyadu xukmiga ah ee aan muuqanayn ta noocaasi ah rafculxadakii xadaskii in la kor yeelo haddii janaabo iyo qofka wax ku sugnaayeen iyo nijaasadii xukmiga ahayd in la zuuliyo hal maydhi ma ku wada filan tahay oo nijaasadii kugu taaliya waxaba hal maydhi ma ku wada filan tahay sida saxiixa waa hal maydhi inay ku filan tahay nijaasada xukmiga ah hal maydh baa ku filan halkaa mar baad nijaasada zuulinteedii iyo maydhi ku saarnayd labadaba halkaa maydh baa kaa gudaysa ee odhan maysid hadda biyahan hore waa nijaasada suulinteedii horta iyada aan suuliyo biyaha labaadna waa ku maydhashadii waxba kuma saaran hal mar baa kaaga filan iyadoo nijaasana jidhkaaga ku taalla oo masalan ku saaran xukmi ah waxa weeye maydhna lagugu leeyahay hal maydh oo qura ayaa labadaba kaa kaafinaysa sida saxiixa waana sida imaamu nawowi uu ku tegey madhabka agtiisana sida la fatwoodo ee saxiixabaa sidaas wa ishaalu lmaai biyaha in la gaadhsiiyo ilaa jamiici shacb timuhu siday u dhan yihiin iyo walbadani jidhku siduu u dhan yahayna in la gaadhsiiyaana iyaduna waa farad ama waa rukni oo waa lagama maarmaan haddii kale maydhi ma dhammaystirna oo maydhi jidhka in ka mid unbaad maydhe maad wada maydhe inta tin qallalan yahay ama jidhka in yaroo qadru dufrina ha noqoto in cidi leega inta jidhka wuxuun maydh la yihiin dee maad wada maydhan oo jidhka waxbaa hadhay ee markaad leedahay waan maydhay jidhka waa inaad biyaha ku dhammaystirtaa oo dhammaan aada wada gaadhsiisaa wa sunanuhu sunnayaashiisu maydha hamsatu ashyaa wey wa sunanu sunan lqusli hamsatu ashyaa waa shan shay atasmiyatu bism illaah in bisinka loo qabto sidii weysadii oo kale iyo walwudu'u qablahu weyso ka horaysa walwudu iyo weyso qablahu ay qabla alqusli maydha horteed ahaatay oo taana waa in lala yimaadaa haddii lala iman waayo yani maydhi waa gudaysaa oo maydhi waa ka ansaxaysaa laakiin sunnada sidii ku fiicnayd ma aha oo labada siyoodba adilada waa ku sugan tahay laakiin waxa weeye sunnadu waxay tahay in weyse ka horaysa lala yimaado weysadaa ka horaysaana haddaanay kaa jabin qowlan waaxidan waa lagu tukanaya haddaanay kaa jabin weysadaa ka horaysa haddaanay kaa jabin oo hadhow xubin tarankiiyo dib aanad u taataaban aad marka dambe si kale haradhaa uga dhaafto way ku ansaxaysaa waana lagu tukanaya wax damboo weyse ana lagaagama baahna amaa hadday kaa jabto oo aad caadi isaga maydhato maydha sideedaba weysadu ma hoos gashaayoo mutadaakhilaan ma yihiin oo qusligu ma ku filan yahay macal weysada mise waa laba dahaaroo kala baxsan waa mas'alo khilaafiya oo ahlucilmiga dhexdooda isku hayaan qolo leh maydha qura ayaa weysaduna gudagashaa oo ku filan iyo qolo leh ma isma gudagalaan waxaynuna u ilanaynaa qolada leh isma gudagelayaan oo qowlkaasibaa ixtiyaad badan laakiin haddii aanay jabin waa qowlan waaxidan in weysadaa hore kugu filan tahay wa imraaru lyaddi gacanta in la marmariyo cala aljasadi jidhka in gacanta la marmariyaana waa sunne haddaanaad waxbaba marmarina intaad qasabadda isku furto hoos istaagto ka dhex dhaqaaqdo ka hoos dhaqaaqdo ha dhow maydhata ama aad biyaaba muquurto oo xagga kale ka baxdo o iska soo dhaqaaqdo waad maydhatay marka maydhi waa ansaxda laakiin gacmaha in la marmariya waa sunne ahlulcilmiga qayb waajibisay baa jira qoladaa iyadoo khilaafkooda la tixgelinayo waa sunne walmuwaalaatu in la xidhiidhiyo iyaduna waa sunne marba qaar waad maydhi kartaa labada qaar marba qaar waad maydhi kartaa marba qayb laakiin in la xidhiidhiyaa sidii weysadii oo kale waa sunne ila weysadaba inagii lahayn hadday kala qallasho dhib ma laha wa taqdiimu lyumna midig in la hormariyo oo calalyusra bidixda laga hormariyo dhinaca midig la horaysiiyo iyaduna waa sunne oo jaanibka midig iyo dhinaca midig in la hormaydho oo dhinaca bidix laga horaysiiyo yani iyaduna waa sunne waayo nebiga sala allahu alayh wasalam sida xadiiska shaykhaynka ee caaisha ay warinayso ee saxiixaynka ku sugan kan rasul lah sal l yucjibuhu tayamun fii tanaculi watarajuli waduhuuri wa fii shani kulli yacni nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa kii uu farax geliyo oo uu cajab geliyo oo macnaha uu wanaajisto midigaysiga xagga kaba ilashada xagga midigta ayaa markaa uu ajabin jirtay iyo fidhashada iyo dahaaro qaadashada iyo umuuraha oo dhanba markaa taasina in dhinaca midig la horaysiiyaana waxay noqonaysaa sunanta ayay ka mid tahay hadduu sunantu intaa way ka badantahay dee waa maadaama kitaabku mukhtasar yahay intaasu ku gaabsaday faslu waliqtisaalaat lmasnuuna maydhaha la sunneeyaa sabcata cashara quslan waa toddobiyo toban maydhood wey toddobiyo toban maydhood ayaa la sunneeyaa waxaana ugu horeeya qusluljumuca maydha jumcada maydha jumcada ayaa uu kow ka dhigay waayo waa ta ugu mudan runtii khilaafkeeduna aad iyo aada u xooggan yahay oo ahlulcilmigu waxa weeye qayb ka mid ahi way waajibiyeen adiladooduna aad bay u xoog badantahay qayb ka mid ahina way sunneeyeen oo waa sunne bay yidhaahdeen adiladooduna waa xoog badantahay qayb ka mid ahina way jamciyeen oo waxay yidhaahdeen sababulwuruudkii xadiidta ku soo aroortay mas'alada sababkii keensaday baa maydhan in la amro ee adiladu ku timi oo ahaa markii saxaabadu ka cabatay dadka jumcada imanaya cawaaliylmadiina hareeraha madiina iyo meelaha ka imanaya durugsan inay had iyo jeer iyagoo sii fad leh oo arrintoodu aanay fiicnayn ay dee salaada yimaadaan ay nebiga yidhaahdeen haddii aad qoladan amri lahayd inay maydhaan tan noocaasiya bay ku soo aroortay oo jumcadaba in la maydho keentay marka bacdu ahlilcilmina waxay yidhahdeen sida shekhulislaam ibnu taymiya oo kale waxa aynu leenahay bay yidhaahdeen sababkii keenaybaa jumcada maydheeda in la amro ciddii ku sugan bimacnaa jidhkiisu sifadiyo wax leeyahay cidda noocaasiya waa ku waajibinaynaa oo waxaanu leenahay inuu jumcada u soo maydhaa waa waajib ciddiise waxba aanay kaga sugnayn bal lagaba yaabo hadduu doono toddoba shan jeer oo ka horreeyaba inuu maydhay oo laga yaabo shalay inuu maydhay oo daraad maydhay oo ti ka horraysay maydhay oo xalay oo jumco ahayd maydhay oo saaka jooga oo masalan tusaale ahaan jimco ah isagu intaasoo jeer maydhaen wax allaali wax ka xumi jirin kaa noocaasiya waxaynu leenahay adigu inaad maydhataa sunnay kuu tahay amaa kasiifadiiya wax laga tuhmi karo war adigu inaad maydhataa waajibay kuu tahay waana qowlka shekhulislam ibnu taymiya kutay waana qowl runtii aada u wajiyaha waana qowlkaynuu iilanayna waayo sababka waxa weeye adiladu ku soo aroortaa haddii qaab cilanimo laga fahmo ciladaa waa la tixgeliyaa oo marka hore waa waxa weeye alasru xale alcibratu waa bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab marka hore cibradu iyo tixgelintu waa odhaahda soo aroortay caam noqodkeedaa la tixgeliyaa ee sababka waxba lama sii dhugto laakiin bishardi sababkaasi waa marka aanu ka muuqanin ee sababu nusuulka aayadda ha noqoto ama sababulwuruudka xadiiska ha noqotee waa markaana ka muuqan wax cilanimo faa'iideynaya ama haddii wax cillo iyo sababkii arrintan ba loo jideeye laga qaadan karaa ay meesha taallo oo cilatulxukmi ah arrinta noocaasiya waa la tixgelinaya sidaa aawadeed ayuu sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa qawaacid dahabiya ee aada u qiimaha badan leh qaacidadan aynu tilmaamayno markuu tilmaamayey waxa uu yidhi wactubir اlcumuuma fii nasin uthir ama khusuuصu sababu famactubir maa lam yakun mutasifan biwaصfin yufiidu cilatan faqud biاlwaصfi waxa uu tilmaamayaa waxaad tixgelisaa wactubir اlcumuuma fii nasin uthir naska lasoo raro caamnimadkiisa tixgeli nas marka lasoo guuriyo odhaahda caamnimadkeeda qiime oo tixgeli amaa khusuusu sababun famactubir amaa sababka gaarka uu ku soo arooray waxba qiimayn ma leh tixgelin ma leh markaasuu sii qayday oo qaacidadii buu tilmaamaya alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab markaasuu kuu tilmaamayaa qaacidadaasi inaanay idlaaqeeda ahayn markaasuu kugu yidhi waa maa lam yakun mutasifan biwasfin waa markaaanay sababkaa daliilku ku yimi aanay ku markaa sifaysnayn wafi markaanay wafi wadanin weyn wafigaasoo yufiidu cilatan cillo faa'iideynaya hadduu wafigaasi cillo faa'iideeyo fakhud bilwafi wafiga laftiisa qaado oo sababkii tixgeli marka masaladan maanta sababkii baynu tixgelinayna oo waxaynu leenahay maadaamoo sababka maydha loo keenayba ahayd qoladaa laga cawday ee arrintoodu sifadda markaa ay jirtay ee lahayd laga cawday bartii baynu ku qaydayna waxaynu leenahay ciddii siifadda iyo waxyaabaha yeelata waajib bay ku tahay maydhu ciddii cilladaa laga waayee ka madrhan waa loo sunneeyaa na qowlka shekhulislaam ibnu taymiya uu marayo raxmat ullaahi calayh kaasaynuna u iilanayna walciidayn labadii ciidoodna waa sunne maydhoodu oo iyagana adiladooda waa sugan tahay walistisqaau iyo walkusuuf iyo walkusuuf walistisqaau roob dalabkii iyo walkhusuufu qorax madoobaadkii xaley dayax madoobaadkii iyo walkusuufu qorax madoobaadkii oo had iyo jeer lafdiga khusuuf iyo kusuuf kha'da iyo kaafka ku kala duwan haddii midkood gaar loo sheego ka kale wuu hoos gala oo khusuufayn iyo kusuufaynka doonto baad odhan kartaa ama salaat lkusuuf ama salaat lkhusuuf kaa doonto baad odhan kartaa haddaad mid ahaan tilmaanto labaduba waa waa ku dhacaysaa haddiise labadooda la ysraaciyo midba ma macno gaaru qaadanaya marka ka kha'du dayixu qaadanaya ka kaafkuna qoraxdu qaadanaya sidaa wadeed baynu u kala duuna oo waa alfaada la yidhaahdo ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca hadday kala tagaanna way kulmaan hadday isu yimaadaanna way kala tagaan oo kala macnay qaataan marka istisqaa waa roob dalabkii walkhusuuf qorax madoobaadkii iyo walkusuuf qorax xali cafwan walkhusuuf oo khada ah dayax madoobaadkii iyo walkusuuf qorax madoobaadkii haddii laakiin mid gaar loo sheegi lahaa labadaba way ku dhici lahay oo qorax madoobaad iyo dayax madoobaadba baynu odhan lahay marka runtii adilo gaara kuwani ma laha wax daliiloo gaara ma laha saddexdan oo halkan uu ku tilmaamay laakiin waxaa jira qaacido ay shaaficiyadu iska maraan oo ah kullu mawdicin yajtamicu fiihi اnnaas yusanu lquslu meel kastoo dadku ku kulmaan sida haalibka ah waxaa loo sunneeyaa maydh xataa laa yata'adaa bacduhum bacda ilama aanay qaarkood qaarka kale ku dhib mudan xataa laa yata'adaa bacduhum min bacdi ilamaa qaarkood qaarka kale aanu ku dhib mudan qaacido noocaas iska maraan baa jirta marka ti unbay marinayaan oo waxay ahaan had iyo jeer kulankii laysugu yimaadaba maydh baa fiican waa qaacido iska guud oo ay markaa sidooda u qaateen oo maadaamoo malaa'igtuba ay dhibsato mima yata'adaa ibnu aadam waxa bani aadamku dhibsado ayay leeyihiin had iyo jeer dadka isu imanaya golaha la ysugu imanaya waxa fiican in dee maydh lagu yimaado laakiin wax daliiloo khaasa ma laha sideeda in loo ilaaqa qaacidada shaaficiyadana sax maaha bal min baab ilbidac bay geli kartaa haddii sideeda laysaga ilaaqo oo sunadeeduna sunatulmashaa'ikh bay iska noqon kartaa sunadii iska sunatulmashaa'ikh ahayd ee tii sunnada nebiga aan ahayn markaa taa waa laga fiicnaanaya haddii qaabkaa loo dhigo laakiin adigu tixgelin guud haddaan sideeda loo laazimin waa yeelan kararaysa wاlquslu min qusl اlmayit maydka maydhiisa in laga maydhaana iyaduna waa sunne oo qofkii maydka maydhay inuu maydho iyadana waa sunne tafteedaasaanay sax ku tahay aynu ku dhaafayna oo qofka maydka maydhaa inuu isna maydhaa waa sunne macnaha naaqid maaha oo ha u qaadanin weysadii baa ka jabtaiyo wax kale toona kama xuma laakiin maydh sunnaa baa saaran walkaafiru idaa aslam gaalkii waxa weeye haddii uu muslimo walkaafiru idaa aslam gaalkii haddii uu muslimo isagana sidaas leeg maydh baa saaran isagana waa loo sunneeyaa waajib maaha oo qaarkoodoo la amray yacnii kuwo aan la amrinoo badanna waa jireen marka sunanimaa laga qaadanaya sunanimo ayaa laga qaadanaya markaan cibaarada hore tilmaamayo maydka maydhiisa de qofka maydho sunne uunbay ku tahay ee ma aha maydh ku waajibtay aan leeahay ee aan leeahay iyo aan loo fahmin in weysadu ka jabtay de waa haddaanu wax weyjo jabiya keenin hadduu xubintarankiisiya taabto dee way ka jabi laakiin waa markaanu la iman baynu uga jeednaa wax markaa jabiya weysada oo masalan hadduu galoofyo iyo wax iska gashado oo dabeedna saa ku maydho qaabka noocaas aynu uga jeednaa eeyaanay hadhow isku kaa dabarogay wاlmajnuunu kii waallaa iyo wاlmuqma calayhi kii la miyir doorsoomiyey idaa afaqaa labaduba markay miyirsadaan ee ay waxa weeye miyirku u soo noqdo iyagana maydh baa loo sunneeyaa shaksiga waalan iyo ka muqma calayhiga iyaduna sideeday sax ku tahay adiladeedana waaleedoo markii nebigu sala اllau alيه wasalam xanuunkii uu u dhiman doono markii marba uu yaro miyir doorsoomaya misna lahaa biyaha idhiga ow biyaha isku shabeeyey adiladaasi ka daliishadaan wاlquslu cinda alixraam marka ixraamka xajka la xidhanayo ama cumrada la xidhanayo la ixraamanayo maydhana waa la sunneeyaa iyo walidukuuli maka gelitaanka maka waa loo sunneeyaa iyo waliwuquufi bicarafa carafa istaageeda iyo walilmabeyti bimusdelifa musdelifa hoyaatinka loo hoyanayo laakiin sida saxiixa ah waxba lama sunneeyo mabeydka musdelifa waxba maydh looma sunneeyo iyo waliramy aljamaari اthalaaث saddexda qurood marka la tuuraya iyo waladawaaf dawaafkii waafka laftiisana waxba looma sunneeyo marka kuwaasina waxaa loo sunneeyaa maydh oo maydhahaasina waa maydhaha sunnada ah ee ay tahay in lala yimaado faslu almasxu cala lkufayn jaa-isu bialaaثati sharaa'id almasxu masaxid oo cala lkhufayni la masaxaa jaa-isun waa bannaanta labada kuf in la masaxaa way bannaan tahay bialaaثati sharaa'id saddex shardi marka la helo ayaanay ku bannaantay saddex shardi marka la helo khufaynkii in la masaxaa way bannaan tahay marka khufayinku waa dee wax markaa aan kabana ahayn sharabaadana ahayn oo lugaha la geliyo diyada qaarkood waa laga yaabaa oo xarag iyo wax ka samaysan dadka qaarkood inay ama qolada bakistan ka timid meelaha waad aad suuro gelaysaa inaad ku aragto diyada qaarkood iyagoo xidhan marka khufaynkaasaa la yidhaahdaa waana waxyaabaha kutub ulcaqaa'id wakhtiyada qaarkeed ay ahlu sunnuhu ku dareen iyagoo shiicada iyo qolyaha markaa diiday ku khilaafaya muujinayana inuu mutawaatir yahayoo qaab laysugu qaban karaaba aanay jirin ee khufeynka in la masaxdo ay tahay khufeynkana wax markaa daruuro ah oo keensanayaa ma jiraan macnaa dhib ma jiro sideedaad isaga gashanaysaa iyadoo kulul iyo iyadoo qabow ee ha u qaadaninun marka lugaha wax ka sii yihiinuun in la gelinayo markaa doontaad gelinaysaa maanta waad ku bilaabaysaa hadaa doonto iminkaa waad odhanaysaa horta maxaan sunnada ah u dabaqi waaye weli ma dabaqin taa waxaa kaloo la mid ah khufaynkii unbuu inoo sheegay naclaynka waa la mid oo kabaha laftooda waa la masaxdaa adiladoodana way sugan tahay iyada lafteeda daliilkeedu waa sugan yahay waxaa kaloo la mid ah jawrabeynka sharabaadada iyagana daliilkoodu waa sugan yihin saddexduba waa sugan yihin waxba khufaynkoo qura ha moodin labada kale laftooda adiladooda waa sugan tahay ee dee maadaamaynu kitaabka hoostaa ka eryayno wakhtiga aynu haysanaa iska kooban yahay ayaynaan si ballaadhan isu dultaagi karayn oo aynu doonaynaa kelmadda inaynu ishaaro ku dhaafno markaa saddexdaba isku hal dariiqunbaa la marin marka wuxuu yidhi almasxu cala alkhufayn labada khuf in la masaxdaa jaa-isun waa banaaya bialaaati shara saddex shardi marka la helo kow an yabtadi'a waa inuu bilowdo lubsahumaa xidhashadooda bacda kamaali ahaara an yabtadia waa inuu bilaabo lubsahumaa xidhashadooda bacda kamaali ahaara dahaaradu markay dhammaystiranto daabadeed waa inuu xidhashada bilaabo markuu weyse kaamila la yimaado oy adimadana maydho ila weysada adimada ugu dambaysa eh ee uu weysadii dhammaystiran la yimaado ayuu sharabaadada ama kabaha ama khufaynka saddexda kay doontaba ha noqote markaasuu gashanaya markaas buu gashanaya marka waa qodobka koobaad wey dahaaro kaamilaa lagu gashanaya haddii dahaarada wax ka dhiman yihiin ma ansaxayso gasashadeedu laba an yakuunaa waa inay yihiin labada khufayn saatirayna kuwa qarinaya limaxali lfardi limaxali qasli lfardi baan filayaa nusakda in badan inay qorayso limaxali qasli lfardi ama limaxali lfardi maxalka maydha faradka ah oo minal qadamayni ku bayaansan labada gomadood labada gomadood oo dee weliba maca alkacbayni caqawyadiina lala qabo intaasna innagaa usii idaafaynayna sida ahlucilmiga in badan ba ugu idaafaeyaan an yakuunaa waa inay yihiin khufaynku saatirayna kuwa qarinaya limaxali lfardi ay limaxali qasli lfardi maxalka maydha faradka ah oo min alqadamayna labada gomadood ah marka ku bayaansan taasi bahala qarinaya waa inay yihiin oo labada qof waa inay canqawyada gaadhayaan intuu uga jeedaa waa intaa labada qof waa inay canqawyada intii la maydhi jiray waa inay gaadhayaan laakiin sida saxiixa waxba shardi maaha lakin cinda shaaficiya shardi bay agtooda ka tahay wa an yakuuna waa inuu yahay wa an yakuunaa soo maaha alif sooguma taagna nuskhadanaan hayaabaanu ku taagnay wa an yakuunaa waa inay yihiin labaduba mimaa kii xaggiisa waa inay ka ahaadeen yumkinu uu suuroobayo tataabucu lmashyi calayhi tataabucu lmashyi socodka israacidiisa calayhi ay fiihi isaga dhexdiisa uu isku raaco wax socodku isku raacayo oo macnaha si caadiya tatawaaliyu lmashi ay suuragal tahay oo dee aan kaa hadhay haddaad digsi lugta la gasho ama kedhli imanka miyay socodka kugu raacaysa ina wuu kaa hadhay imankuunbaad ku qarisay adinka eh oo aad leedahay kedliganaan geliyey adinka baan korka ka masaxayaa laakiin wax socodka si caadiya kuugu raacaya maaha ee imankuunbaad adinka qarisay marka waxani waa inuu yahay wax socod dee ka suurageliyaoo si wacan socodka lugaha kuugu raacaya o aad ku tallaabsan karayso si wacan oo iyadaan wax kale iyo arrin kale toona lagugu xidhin waa inaad caadi dee ugu socon karaysaa waayahay saddexdaa shardi buu u dhigay wax socodka kugu raacaya oo qawiya waa inuu yahay waa inuu yahay gomodaha mid qarinaya waana inuu yahay mid waxa weeye markaad weysada dhammaystirantay dabadeed aada xidhatay saddexdaa qodob buu dhigay wa yamsaxu wuu masaxanayaa almuqiimu kii negaa yowman waleyla habeen iyo maalin buu masaxan afar iyo labaatan saacun baa looga jeedaa waxba habeen iyo maalintu shardi maaha afar iyo labaatan saac wey manaa habeen iyo maalintu inta ay dee beledkaa ka tahay uunbaa looga jeedaa wlmusaafiru wakhtiga wakhtigiisa uun ayuunbay hadalku u dhacayaa af soomaali ahaan wlmusaafiru kii sadcaalka ahaana alaaata ayaamin saddex maalmood buu masaxan bilayaaliyihinna ay maca layaaliyihinna iyadoo habeenadoodana lala qabo waa laba iyo toddobaatan saac wey markaa sidaasi ayaa loogu masaxanaya marka halkaa waxaa fahan u baahan qaabka masaxashada iyo arinkeeda iyo bal saacadahan aynu sheegayno inaynu isla fahanno maadaama shay muhima yahay marka waxaynu tilmaannay marka weysada aad dhammaystiranto ee aada dhammaysato kadib baad gashanaysaa qufaynkii hadda waad gashatay tusaale ahaan markaad iminka gashato saacadda eeg xatada waa goorma sagaaladii bay cagacagaynaysaa markaad saacadda eegato haddaad muqiim tahay oo neg tahay berito wakhtigaa wakhtigiisa laga gaadho inta ka sokaysa inaad masaxataa kuu bannaan macnaa markaad weysaysanayso aad weyse u baahato jidhka inta kalena u weysee labadii addinna ha maydhina iska dhaaf maydhi addimadaa kaa dhacaysa oo masaxulkufaynkani faa'iidadiisu waxaa weeye waxaa meesha ka baxaysa addimada maydhoodii oo markaad jidhka inta kale usoo weysayso ee aad addimada marayso ayaad farahoo qoyan labada gacmood gacanba addinkeeda sidaa farka uga marinaysa waxba xitaa labada gacmood inaad midba ku wada maraysaa muhimna gacan midba gacanteeda saa ugu marin khalaas intaasa kaaga fara waxba inaad hareeraha kaga warwareejisaana muhimna hal maroo ah waayo masaxaadu iyadoo idlaaqa may timin sideedaa loo sii degay intaa quraa kaaga fara markaa berrito wakhtigan wakhtigiisa iyada oo shan daqiiqa ka haanta hadhsan tahay haddaad weysaysato qufaynkaad masaxanaysaa dabeedna haddaad doonto dhowr maalmoodoo kale ku tuko weysadii kaama jabintee macnaheedu ma aha wakhtiga wakhtigeeda markay gaadho qufaynkii aad xidhnayd inaad tuurayso maxnuusaa looma jeedo ee waxaa loo jeedaa waanaad masaxan karayn wakhtigaa wixii ka dambeeya ilaa aad weyse kaamiloo macal adima maydhkeedii leh aada la timaado mooyaan macnaha saa loo jeedaa saas haddaad musaafir tahay oo sadcaal tahayna iyadana markaad maanta bilaabanto labiiyo toddobaatan saac baa tirsan saddex maalmood iyo saddexdooda habeen ayaad sidaa ku wadaysaa wakhtigaa wakhtiga u dhigma ilaa intaad ka gaadhayso ee saddexda maalmood iyo saddexda habeen ay ku dhammaystirmayaan wymsaxu wuu masaxanaya almuqiimu yowma waleyla wlmusaafiruuna alaaata ayaam bilayaalihim waayahe muddada goormaa laga bilaabaya muddada goormaa laga bilaabaya ile iminka wixii hore aynu bixinaynay miiaal buu ahaa miiaalkana lama bushiyo oo markiiba xukun sharciya sidiisa looguma dhiso iminka sidii aynu miaalinayn waynu khilaafi doonaa ee miaalbaynu taa uga jeednay haddaba goormaa la bilaabaya isagu wuxuu yidhi muddada goormaa laga bilaabaya afar iyo labaatanka saac ee muqiimka iyo labiiyo toddobaatanka saac ee musaafirka goormaa laga bilaabay wuxuu yidhi wa ibtidaau lmudda muddada bilaabashadeedu waa min xiinin yuxdit bacda lubsi lkufayn waa marka uu waxa weeye weysadu ka jabto min xiinin goortii weeye yuxditu uu xadao ee weysadu ay ka jabto bacda lubsi lkhufayn khufaynka xidhashadooda dabadeed markay weysadu ka jabto ee ugu horaysa markaasi ayaa waxa weeye laga bilaabayaa muddada ahlulcilmigu saddex qowl oo macruufa bay masalada ka leeyihiin wakhtiga muddada laga bilaabay tusaale ahaan haddaynu weysaysanay hufaynkiina waynu xidhanna qowlka xasanulbisri wuxuu leeyahay haddaa laga bilaabay marka aad xidhato ee aad sidaa u geliso ayaa laga bilaabaya oo aad saacadda eeganaysaa dabeedna waktiga waktigiisa haddaad muqiim tahay haddii kalena dee saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen aad dhamaystir laakiin waa qowl laga wacayay qowl fiican maa qowlka labaad waa qowlka musanifku raxmatullaahi calayh halkan inoogu qoray waana qowlka madhabka agtiisa ka macruufka isaga laftiisana waa laga fiican yahay saynu tilmaami doono isagu wuxuu tilmaamayaa waar iminka wayse kaamilaad la timi sow maaha khufaynkani iminka waxba kuma faa'iideyn waysadaadu waa ku dhammaystiranta hadda laga bilaabi maayo marka u horaysee waysadu kaa jabto marka koobaad ee waysadu kaa jabto ee ay kuu bannaanaato inaad khufaynka masaxato haddaad rabto iyo aad weysaysaninbe-e markaasaad ka bilaabaysaa oo saacad kadib hadday kaa jabto markaa saacadda intaad eegto waxaad tidhaahdaa haddaa muddadii ii bilaabanta hoosta ka xariiq haddaad rabto iyaad weysaysaninba saddex saac kadib haddaad doonayso hadhow weysayso ama shan saac kadib wakhtigaa waysadu kaa jabtay ee ay kuu bannaanaatay inaad masaxato markaasaa laga bilaabaya qowlka ugu saxiixsan imaamu nawina majmuuca iyo ku rajaxaya ugu xooga badan ahlulcilmi badan oo muxaqiqiinta in ay rajaxeen waxaa weeye in la yidhahdo waana masxiga masxiga laftiisa ka bilaabmaysa marka hadda waad gashatay ma bilaabmin saacad kadib ayay weysadii kaa jabtay weli ma bilaabmin marka koowaadee aad weysaysato ee aad khufaynka gacmaha korkooda sidaa u mariso saacadaasaad eegeysa markaasaad eegeysa masxigay ka bilaabaysa muddadu waa muddat اlmasxi laa muddat اlxadaث walaa muddat markaa waxa weeye lubsulkhufayn midna maaha muddo ku xidhan lubsulkhufaynna maaha muddo weyse jabis ku xidhanna maaha waa muddo masxiga laftiisa ku xidhan marka markaad masaxato ayuunbaa laga bilaabaya oo haddayd labiyo tobanka duhurnimo masaxato markaasunbaad odhanaysaa hadda w anigaa masaxdee berrito wakhtiga wakhtigiisa ayuunbaa masaxaadaasi iga dhammaanaysa inta kale inaan masaxdo ayaa ii bannaan macnuu sidaa wey waibtidaau lmudda waa min xiinin yuxdiu marka weysadu ka jabto bacda lubsi lkhufayn khufaynka xidhashadooda dabadeed lakiin waa qowl laga wacan yahay ee marka koowaadee aad masaxato ayay bilaabmaysaa muddada iyadaa fain masaxa hadduu masaxdo fi lxadari negaanshiyo hadduu ku dhex masaxdo uma intaa kadibna saafara uu sadcaalo aw amase masaxa uu masaxdo fi safari sadcaal dhexdiibuu ku masaxday uma aqaama markaasuu negaaday atama wuxuu taam yeelayaa fii kila xaalayn labada xaalaba masxa muqiimin masaxidda muqiim ayuu dhammaystirayaa labada jeerba masxa muqiimin min alqawaacid alfiqhiya waxaa ka mid ah qawaacidda fiqhiga in la yidhaahdo ida اجtamaca fi اlcibaadati jaanibu xadarin wa jaanibu safar quliba jaanibu اlxadar hadday cibaadada ku kulmaan dhinac negaanshiiyo iyo dhinac safar hadday labadaasi cibaadada isugu yimaadaan dhinaca negaanshiiyaha ayaa la rajaxaa ida اجtamaca fi اlcibaadati jaanibu اlxadar wa jaanibu الsafar uliba jaanib alxadar markaa maanta cibaadadii labaa ku kulmay tusaale ahaan haddaad masaxatay adigoo iska neg haddaad masaxatay waxaad doonaysaa berrita wakhtiga wakhtigiisa in ay khufaynkaasi aada cagamaydhka kaga raysato iskaba dayso inaad cagahaaga maydho ogaan baad cagaa u daynaysaa maydha uga dhaafaysa ruksada aad iska haysato adigoo sidaa iska ah ayaa mar dhow gaari duulayaa kuu yimiyo waar meel heblaayaynu u sadcaalaynaa hawl baa dhacdayna kaynu ku waar soo dhagaa adiguna kumaa talagelin inaad meelba qabato aar baad iga daysid maya ilowba ilowina keen saasaa lagugu dhuftayba marka maxaad ku masaxatay waxaad ku masaxatay wakhtigii aad joogtay xadarka ayaad masaxatay oo iskaga tukanaysoo islahayd waxa weeye dee nin neg baa tahay waana tan sadcaal lagu geliya ama caawaba lagu yeedhi inaken waa guuraynaynaa mar hadday sidaa noqotay qaybtii hore soo socotay cibaadadaadii masxigaagii dhinacna safar buu la galay dhinacna xadar dhinacii xadarka rajax waxa taada afar iyo labaatankii saaci misaa iiga hadhsanaa intii kaaga hadhsanayd uun dhammaystir markaad dhammaystirto khufeynka bixiyoo dee wayse kaamila la kaalay haddaad sadcaal u masaxanayso markaa u masaxo oo sadcaal saddexdiisii maalmood iyo saddexdiisii habeen hadday kuu bannaan tahay u masaxo laakiin dhexda ha ka markaa dhex ka kicinin oo ha odhanin shalay waxay ii soo bilaabantay iyadoo afar iyo labaatan saaca niyeysnahayd oo ku talagalo xadar baan aha mar haddaan maanta sadcaalay dhexdaan ka sii kabayaa oo labiyo toddobaatan saac baan ka dhigaya wax kuu bannaan maaha intuu tilmaamaya waa intaa ama sadcaal baad ku masaxatay adigoo sadcaala baad masaxatay intaa kadib baad nigaatay oo magaaladii aad sadcaalka ku maraysay ayaaba midkugu yihi war nimaad iskama nigaatid oo halkan baa nala degtay oo maxaan idinkala degaay dee waar waa caynkan iyo caynkan waxbuu kuu tilmaamay iska da hadda laga bilaabo degankaabaan ka mid ahay war waaba fadhiistay iska da rarka dhig baa tidhi markaa mar haddaad nigaatay safarkii aad wax ku masaxanaysay sheekadiisii meesha waa ka baxday waxaad uun eegtaa afar iyo labaatankii saac ee xadarka wax ma kaaga harhsan yihiin mise horaad u dhammaysatay haddaad hore u dhammaysatayna khufeynkiiba sheekadoodii waa ku daysay haddii kalena waxa weeye arrintii waxay noqonaysaa inaadeen inaad inta kuu hadhay uun dhammaysato haddaan waxba kaaga hadhinna hadda way kaa dhammaatay muddadii nagaashiyo atama masxa muqiimin siduu tilmaamaya sidaa wey ee ma aha wax iminkaa dib u bilaabayso oo afar iyo labaatan saaca cusub bilaabi maysiye wixii kaaga hadhsanaa uun ayaad dhammaystiran haddaad hore u dhammaysatana way kaa dhammaatay intuu tilmaamaya waa intaa wayubdilu lmasxa masxiga waxaa buriya wayabdulu lmasxu masxiga waa ku burayaa bialaaati ashyaa saddex shay buu ku burayaa wayabdulu lmasxu masxiga waa buraya bialaaati ashyaa buu ku buraya bikhalcihima in la bixiyo waa ku buraya oo masxigii waysadii yay burinba e wuxuu ku burayaa in la bixiyo oo haddaad bixiso hadhow khufeynkaa dib uma masaxan kartid laakiin waysadaa aad qabtay umaad ku tukan cala alqowl asaxiix adimana labada adinna la maydhi maayo waysaduna buri mayse e sidaasaad ku dhammaystiran wainqidaau lmudda muddadii oo kaa dhammaatayna dee masxigii waa ku buray iyadana waa la mid oo masaxashadii uunbaa markaad weysaysato aanad dib u masaxan karayn mooyaane waysadii hore aad qabtay markii afar iyo labaatankii saac gaadho masalan muqiimkii kaa buri mayso iyo wamaa yuujibu lqusla wixii maydh waajibiya iyaguna masxigii waa burinaya masxigii waa burinaya halkaa inoo joogto allah subxaanahu wa tacala aclam